Dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa loogu baaqay inay waqtigooda u huraan waxbarashada iyo wax akhriska si ay mustaqbal wanaagsan ugu helaan nolosha ugana fogaadaan caqabadaha nololeed iyo xaaladaha khatarta ah ee wajahan dhalinyarada Soomaaliyeed. Xasan Maxamuud Qorone oo ah qoraaga buugga la magac baxay Gelama oo dhowaan lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay sida buugga uga qayb qaata wax akhriska sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Jubbaland ayaa isagana dhalinyarada ugu baaqay inay ku dadaalaan wax akhriska.
qof kasta sheeko iyo hadal iyo saaxiibnimo iyo taleefon banaanka banaankaad ku haysa waad tegi doontaan waktigaa yaraas dhegaysano waktigan anaa anaa iskale soo maha marka maasantiin runtii buuggan gaylame magacaa laga yaabaa inay dad badan isweydiiyaan ma sheeganayo inaan ahay dadka af soomaaliga aadka ugu xeel dheer laakiin waxaan dadka sugaanta aadka u dhegaysta markii ugu horreysay gabaygay macalin dhoolaan ayaan ka maqlay ereygaas gaylame ereyga maanta u taqaanaan oo ah halgame dhoodaan wuxuu ku tilmaamay in uu yahay erey loo isticmaali jiray wax kale oo tusaale ahaan hal gan iyo laba gan iyo waxaasaa loo isticmaali jiray dadka waxay isticmaali jiray yidhi ugaarsadaa hal falaar baa la gamay labaa la gamay wa- saas laakiin ereyga asalkaa gaylame waa halgame gaylame waa halgame yacni waa qof halgamaya waa qof raba waaqica uu ku nool yahay inuu bedelo xaggee sheekadani kaga soo dhacday marka buug isu guud saddex wax ayuu taabanaya wuxuu taabanayaa dhaqan iyo dawlad iyo dhaqaale oo bulshada runtii intaa hagta ah laakiin arrinta ugu badan waa arrinta bulshada buu ka hadlayo qisada uu ka hadlayo buugu si guud waa in soomaalidu ay walaalo ahaadaan oo la sinaado ina akramakum cinda allahi atqaakum laakiin see usoo gudbinayaa buugu sida marka wax la qorayo laba si ayaa loo soo gudbiyaa in qofka cilmi baaris oo waa cid la raaca leh oo research dhaha ama waxaad dhahdaan baxdi dhaha in cilmi baaris noocaas oo kale ah oo waa cid la raaca leh qofkii qoro inta badan waxyaabahaas waxay ku kooban yihiin xarumaha cilmi baarista jaamacadaha macaahidda iyo meelaha loogu talagalay waxyaabaha la rabo in la soo gudbiyo ee dadka uu gaaro qaab sheeko ayaa loo soo gudbiyaa dhibaatooyinka ay u geysato waxaa ka mid a haddii soomaalidu ay wax qori lahayd hadda lama yidhaahdo waxaad maqasheen reer hebel reer hebel buu ahaan jiray qabiil hadda aad boqol sano taqaanay baa waxaa lagu leeyahay boqol sano ka hor reer hebel buu ahaa haddii wax la qori lahaa cidna cid ma sheegateen nin walba liinajkiisa iyo meeshuu ka yimid iyo wixiis way u qornaan lahaayeen that's why carabahaasi ay u yaqaanaan abtirkooda ilaa iyo aakhiro ay nagu dhaamaan marka waa dhiirigelinayaa xasan iyo dhallinyarada kale oo ardayda jaamacadaha iyo shaqoo shaqeeyaba inay wax qoraan oo qoraalka ku dadaalaan